bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal hiraabfaylaha ka dhawada qodobada warkaana hiraabna muunka doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal madaxweynaha koonfur galbeed oo ka dhawaaqay liiska hirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo warah ku saaray dhimashadii kukoyti ee beeg naxariisada gudoomiye cabdulaahi abyan iyo madaxweyne qoorqoor oo isaga ku hadali doorashooyinka dadban ee soomaaliya ha ka wajaha akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibankudoor korona dowladda kanada oo ballanqaadna samays dadka wajahaya hanjabaadyada qoqooyaha iyo kooxaha taalibaan ee afghanistan ku sugan hiraabnamo fayle dhegaystayaal weliba hiraabnimo sabte oo taariikhda milaadigan weliba ay ka baagantaa tumiya afarta bili af biliisyeedaad sanadka lamaada kun labaatii kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana hiraabnimo unka door koronay haddana ka dhawaada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan bariise fayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan weliba hasaaray ilaa lisaddex xubnood oo ku dhimanaytay ee kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya doorashada ayaa weliba la ka wada inteedhiyada maalinta axdee hadareerta xasan xuseen xaaji wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya oo horey hanagadii wasiirka cadaaladda soomaaliya iyo kumada dadka liiska lahasaa liiska liiska lahasaari kumade weliba la tartamo doone cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi weliba badanta intiusa intius habaha doono xasan xuseen xaaji kursiga lamaadna weliba xali sheekh maxamuud gacal weliba la tartamo doone cabdilqaadir cabdi axmed kursiga saddexaadna weliba cabdiweli maxamed ibraahim xabsade oo la dhaladii wasiirka haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya xaniifa xildhibaanad xaniifa maxamed ibraahim xaabsade weliba la tartamo doone cabdilaahi roobow maxamed liiska cusub ee hakubahay madaxweyne laftagaraan iyo weliba indhikanta in maamulkii koof maamulkii lamaad usanagada maamulkii dhammaystira dhammaan xubnihii aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maamulka puntland iyo dhowaan haiti markii tumiyey kowda sanatar ee matalow deegaanadiis hal mar lahawada doorday weliba la filaa in guddiga doorashooyinka heer gobol ee koonfur galbeed iyo sheegaan xillo iyo dhiyaasa doorashadaas ee sideedi kursa welibana la filahaya intii nagata toddobaadkan gudaashay in baydhabiya ku dhida doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weliba tacsiir tiiraanyo la andaray qoyska qaraabada dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku bahay ee beeg naxariisada guddoomiyihii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka federaalka soomaaliya cabdilaahi abyan nuur oo ka amwooday magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa weliba uuse ka tilmaamay in cabdilaahi uusan adeegii dalishay i dadshay usoon hanagdi wasiir xildhibaan guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal ee hadahaya innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun cabdilaahi nuur abyan muddadii uusan adeegay qaranka kiishay muddo adeegay qaranka kiishay geeridan kukoytana weliba tomurugo leh oo nataabadaasa qalbigaan weliba tacsiyan dalana dhammaan ehlidiis iyo qaraawadiis yeeri madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weliba ibeeg naxdhiisada marxuumkan kabaaq iyo marxuumka sunkutugay in jannatul firdowso ilaahay jeeya saaslimadana kitaab shay gacanta midig ee bihey ku siiya dhammaan ehlidiisna weliba uusan ku tugay intiio samar iyo iimaan ee bihey ku siiya guddoomiyihii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee cisbitaalka martiini ee magaalada muqdisho ka amwooday cisbo cudurka covid nineteen oo markale takalaamka xalay soomaaliya iyo adduunyada oo muddo maalmee buusa la jiifi xanuunkaas madaxweynaha maamul goboleedka but galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor weli buusashay in doorashooyinka dhawaan ku dheen galmudug ee aqalka sare iyo janan dad reer galmuduge oo jeediya dhaleecayn shalgadiisan weliba uusishay in doorashadii ahayd toddoban islamarkaana iyo ka dareertay sidii lanka talagalay oo heshiiskahay dalka weliba ka heliyay doorasho dadban markii doorasho dadban sideeta sidee iyo sida sidii haiti sidii haiti hadduunana galmudug doorashadan weli baan dhidayay sri lanka talagali mana dareemahayn in xumaan ama qaab una aan kasalaynin madaxweyne ayaa welibaan taasi ka daray adeer qof kasta oo soomaaliya habaha weliba uu samatelay deegaansha iyo dalshay dulqaad hal sameeyo shakhsiyaadka markaas eedeyntan jeediyahaya maamulka kii ka yeeni madaxweynaha madaxweynaha galmudug iyo weliba uu ishor istaagay musharaxiin badan oo fadaan intiin tartamaan sanadka islamarkaana kareeb liiska musharaxiinta weliba ha qoraya shakhsiyaad us-ambiya waaye arag oo markaas taabacsan iniga iyo xukuumaddiis diyaarad wadi baabuur iyo weliba iyo ka degday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan diyaarad wadi baabuurta nooca noocay isticmaalaan ciidamada booliista iyo mootooyin weliba gelinkii danley ee shalay ee ka degday diyaar degaanka waas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabelle weliba ay sheegday in baabuurtaas deerow ilaa shan cabdi bile iyo mootooyin nooca lamalugaadeyda ee iyo deereeg magaaladaas waana la ka wareejiyay maamulka gobolka qoraal hubay wasaaradda amniga weliba la kashay in baabuurtaas la adeegsado doono ciidan iyo adeegsado doona ciidamada booliista iyo ciidamada booliista beledweyne ee koof ee maamulka hirshabelle islamarkaana laga talagalay intoo la shaqeeya ciidamada sidoo kale ciidamada hirshabelle iyo baabuur tun iyo mootooyinkun isticmaalo doonaan xiliyada ololaha islamarkaana lakujara waqtiga xasaasi ee tallaabadan baabuurta la kijay magaalada beledweyne iyo weliba haki-edase iyadoo maalmogii lahdhaafi magaalada ku dareeraan ee hadaleynta doorashada xildhibaarada oo deegaanadaas weli hangmagacawna xubnihii lanka talagalay meelo warkaasi dhegeystayaal siinkakooyahayo weliba idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka dowladda canada weliba ayaa sheegday intay qaado doonto ilaa labaatan kun oo qaxooti reer afghanistan ee hanise onskajar madax ururada haweenka shaqaalaha dowladeed iyo dad kale oo wajahay hanjabaadyadun kokoyahay taalibaan xilli maleeshiyaadka taalibaan iyo kasii baahahayaan wadanka oo dhan xaaladda afghanistan weliba tooqalbijabe uuna mafiirsado doono mafiirsado korna saasayna weli bare wasiirka socdaalka canada marka minsinio waliba markaasi jaraidka sheegay maalintii shalay haytay magaaladiio iyadoo taalibaan iyo kasii siqahayan caasimada iyo saraakiisha weliba sheegana in ciidamada gaarka ee canada oo qeyb ku ee qorshaha kumeel gaarka ee shaqaalaha safaaradeed ee canada iyo lahkusaari kabul laakiin faahfaahin iraade may kubiina sababta horaantii jimaadii dalal badan oo ka jiran sbain denmark norway netherland iyo weliba iyo ka dhawaaqana intay shaqaalaha safaaradiioo kula baha doonaan dalkaas sidanka dhaqsiyaha badan canada weliba ayaa sheegtay in si dhow iyo in la dareerta xaalada dhow ee afghanistan waana kala shaqeey doonto afghanistan xulufadii kasugan wadankaas ilaaliyowka safaarada canada iyo shaqaalashe weliba ahmid siyaasi in dadka kiisha iyo meelaha ku saarta meeliyaha ku saarta ururka taalibaan iyo weliba gebi ahaanbi lagu wareegana tumu magaalo oo ku tirsan wadankaas welibana caasimada hadan jarana walkuyar boqol kilomitr dalka afghanistan iyo weliba aan isbedelahaya dal markaas iyo gacantiyo gala urur diimeed waana dadka magaalooyinkaas ku nool iyaa wajahay xaalad cobso kureed markii kooxdaas iyo magaalooyinka muhiimka hay iyo gacanta ka dhakeen madil kureeba caasimada warkii dhegeystayaal isan kula dareerteen raadiyo baydhabo antaninkaegeentanu kulmaana war kunkan lamada amaana allah